إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsana maamulka jubbaland ayaa saaka waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay fuliyeen weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa abaalmarno qaali ah waxay guddoonsiisay maraakiis kaalimaha hore ka galay tartan ay qabatay walaayadu nin mar qura wada guursada laba gabdhood oo walaalo ah ayaa xukun lagula fuliyey gobolka shabeellaha hoose dowladda etoobiya ayaa waxay ku dhawaaqdeen dagaalkama dambaysta ay la geli doonto jabhadda t b l f imaaradda islaamiga ah ee afghanistan oo isku fidinaysa waqooyiga waddankaas ayaa waxay la wareegtay magaalooyin muhiim ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور ku dhowaad toban askari oo ka tirsana maamulka jubbaland ayaa saaka waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar qorshaysan waxay ku qaadeen difaaca hore ee laga ilaaliyo xarunta baar sangune ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa naloo xaqiijiyey in difaacaasi cagta ay mariyeen ugu yaraantii sideed askari oo ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa halkaasi ku naf waayey sideedda la dilay waxaa ku jira nin taliyo horin ahaa oo la oran jiray yuusuf aadan waxaa lagu dhaawacay dagaalkaasi lix askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxaa la sheegay in dagaalka ay ku furteen shan qori oo nooca aakaha ah weerar kadib ciidamada maamulka jubbaland ayaa xerada ka soo baxay waxaana lala beegsaday qaraxyo sidoo kalena ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xerada ayay madaafiici ku garaaceen weerarka tooska ah kadib meydadka iyo dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday dhanka magaalada kismaayo dhinaca kale ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay fuliyeen weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah xalay mid ka mid a weeraro xarakada shabaab ulmujaahidiin ay fulisay waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka arbaco ee duleedka magaalada muqdisho ka satirsan gobolka shabeellaha hoose dagaal xoogla ayaa halkaasi ka dhacay isla wilaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalo saf ballaarana ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka saldhigyadaasi ayaa waxa ay ku kala yaalaan ceelasha biyaha iyo calamada iyo beriire diryaanka hubka la iswadaarsanaya ayaa laga maqlayay deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen iyo kuwa kale ee deriska la-ah isla shabeellaha hoose shalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo sahay waday qaraxu waxa uu ka dhacay inta udhexaysa deegaanada shalambood iyo danaw dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow isla jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo dhanka gobolka bay faahfaahin ayaa waxay ka soo baxaysaa qarax habeen hore lala dhacay saldhig booliis oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay qaraxa waxaa ku dhaawacmay taliyaha saldhigga booliiska xaafadda ninkaas waxaa lagu magacaabaa aadan afey sidoo kale waxaa asiguna dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed gaar ahaana kuwa saldhigga ka shaqaynayay walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa abaalmarino waxa ay guddoonsiisay maraakiis kaalimaha hore ka galay tartan walaayadu ay qabatay maxamed cali aadan ayaa ka warramaya munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay ilaa sagaal iyo toban markas oo ay wax ku bartaan haweenka kuwaasoo ku kala yaala degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaas maraakiista ayaa waxay u kala tartamayeen degmooyinka jilib saakow bu-aale jamaame kamsuuma kismaayo xagar salagle iyo badhaadhe waxaana kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn sheekh cumar xayaakallah oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ka hadlay dowrka ay haweenka ku leeyihiin dacwada haddii ay waxayna tusinaysaa musaabaqaadka noocan oo kaleeta waxayna tusinaysaa ana almustaqbala lilislaam mustaqbalka inaynu inagu iska leenahay waxaan leenahay gabdhahaas nacam waxaan rabnaa gabdho daaciyaad ah waxaan rabnaa gabdho mucallimaad ah waxaan rabnaa gabdho murabbiyaad ah runtiina natiijo ballaaran baa wilaayaadka maanta ka muuqata nacam murabbiyaad baan noqonnay daaciyaad baan noqonnay mucallimaad baan noqonnay musaabiqaad baan galnay oo tartannaan galnay intaasi kadib waxaa maadooyinkii lagu tartamay ka warbixiyey mid ka mida guddigii ku howlanaa qabsoomidda tartanka kutubta lagu tartamayay waxaa ka mid ah qur'aanka kariimka shan jus oo xifdan wa macnan ah waxaa kaloo ka mid ah culuumta qur'aanka hidaayatulmustafiid ayaa ka mid ah tuxfatu latfaal ayaa ka mid ah dhanka axaadiista waxaa ka mid ah alarbacuun annawowi islaaxu lmujtamac iyo cumdat alaxkaam sheekh maxamed abu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo soo xiray munaasabadda ayaa ka hadlay ahdaafta loo qabtay tartanka maadaama intaan oo sano waxa weye gabdhaha waxa weye ay waxbaranayeen maantay waxa ay barteen inay soo bandhigaan waa laabudda waxa weeyaan culumtan oo dhan waxay noo sheegeen walaalada dacwada inay wada qaateen gabdhuhu maraakistan oo lagu wada dhigay arrinkaasna waxaa markhaati oo ah musaabaqada iyo sida ay u dhacday iyo lajnadii markaan waraysanay iqbaalka iyo su-aalaha sidii looga jawaabayo iyo sida loo diyaar garoobay iyo sida qof walba uu waxa weye kaalintiisa u gegsanayo ayaa waxa weeyaan nooga filan waxa weye markhaati aad iyo aad bay gabdhuhu u dadaaleen degmooyinka kala duwan ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa ka furan maraakiis haweenka u gaar ah kuwaasoo soo saara dumar daaciyaad ah xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xukun gobolka shabeellaha hoose wuxuu kula fulisay nin mar qura wada guursaday laba gabdhood oo isla dhalatay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya fagaare ku yaala degmada kurtunwaari ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay xukun xadusino ah dad badan ayaa isugu yimid fagaaraha si ay u daawadaan xukunka maxkamadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose xukunkan oo ahaa mid xukun rajmin ah ayaa waxaa lagu fuliyey nin afartan jir ah kaas oo isla guursaday laba gabdhood isla dhashay aabbaha dhalay labadan gabdhood ee uu isla guursaday ninka xukunka lagu fuliyey ayaa dacwadda keensaday maxkamadda waana kan mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo bandhigaya dacwadda aabbaha ninkan waxaan ku dacweynayaa gabar aniga aan dhalay oo farxiyo cusmaan la qabo oo aniga aan u guuriyey afar caruur ahna u hayso oo gurigeyga u joogto asagoo qabo ayuu wuxuu la dhuuntay gabar kale oo aniga aan dhalay oo garoon aheed oo maryan cusmaan la dhaho wuxuuna siiyey daroogo tinteeda xitaa way ka guurisay wuxuuna ka dhalay laba caruur ah waxay maqneed muddo lix sano ah wuxuuna ku qarsaday xamar mari walba meesha ayuu ugu tegi jiray wuxuuna dhihi jiray shaqo ayaan aadayaa ayagoo daroogaysan oo cunug dhabarka u saaran ayaa ku oo ku oynaayo ayaa nin kale meelaha ka qabtay gurigiisa ayuu geeyey afar bilood ayuu daaweynayey markay caafimaadayna wuu guursaday sidaas ayaana lagu ogaaday hadda ninkan waxaan ka rabaa sharciga in la ii waafujiyo intaas kadib qaadiga maxkamadda ayaa soo bandhigay qiraalka eedeysanaha lagu fuliyey xukunka rajminta ah maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddo caleyhiga oo da-diisu tahay afartan sano jir wuxuuna ku jawaabay run waaye maryan cusmaan laba caruur ah ayaan ka dhalay anigoo walaasheeda qabo farxiyo cusmaan afar caruur ah ayayna ii haysaa farxiyo laakiin maryan wax daroogo ah ma siinin qadar ayaa iska jirtay sidaas ayaan laba caruur ah uga dhalay qaadiga maxkamadda islaamiga ah ayaa sidoo kale fagaaraha ka akhriyey xukunka ninkan iyo maraajicda loo cuskaday xukunka iyadoona isla goobta lagula fuliyey maxkamaddu markii ay dhageysatay dacwadii mudaciga iyo jawaabtii muda caleyhiga oo ahayd qiraal rumaatayna inuu caafimaad qabo ayaa waxay kasoo saartay xukun kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu ku dhacay hal xaddu zino ah oo rajmin ah maadaama uu soo maray guur sabaka hada alxukum aliqraar wa adillatu can cabdullaahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu mri'in muslimin ila biixdaa talaatin alxayibu الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المخالف للجماعة أخرجه البخاري أدل وحن تلقل دونا حكم كي تلمتيسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukuno la xiriira shareecada islaamka kuwaas oo hormuud u noqday ilaalinta sharafta muslimiinta iyo cirdigooda intuba dowladda etoobiya ayaa waxay ku dhawaaqday in dagaalkama dambeysa ay awooddeeda isugu geysay la gelayso jabhadda t b l f maxamed daahir cali sugo ayaa warkan inoo haya bayaan xalay ka soo baxay dowladda itoobiya ayaa lagu cilaamiyey in mawjad dagaal oo cusub ay dowladdu ku wajihi doonto kooxda t b l f oo muujisay itaaldarada ciidamada dowladda abiya axmed kadib markii ay qabsadeen dhul ku yaala gobollada amxaarada iyo canfarta adis ababa ayaa sheegtay in dulqaadkii uu ka dhammaaday haatanna awooddeeda gaashaandhigga isugu geyn doonto dagaalka ay kula jirto kooxda t b l f afhayeenka jabhadda t b l f oo la hadlay wakaaladaha wararka ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan gulufka dagaal ee ay ku dhawaaqday dowladda isagoo xusay inay diyaar u yihiin wax kasta oo kaga yimaada ciidamada daacadda u ah abiye axmed afhayeenka waxa uu sheegay in sababaha ciidamada tigreega ay ugu gudbeen gobollada amxaarada iyo canfarta ay tahay sidii ay u jebin lahaayeen go'doominta ay dowladda itoobiya ku soo rogtay tigree maamulka adis ababa iyo gobolka amxaarada ayaa maanta oo sabti ah ku dhawaaqay in awooddooda dhanka difaaca ah ay isugu geyn doonaan gobolka tigreega kadib markii t b l f ay ka tallaabtay gobolkeeda una sii gudubtay gobollada amxaarada iyo canfarta jabhadda xuraynta dadka tigreega ee t b l f ayaa diiday oo gaashaanka ku dhufatay baaqiyo kaga yimid dowladda oo ku aadan inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada itoobiya ayaa xustay in soo gelitaanka ciidamada tigreega ee gobollada amxaarada iyo canfarta ay dowladda ku riixayso inay baddasho qorshaheedii ku aadanaa difaaca iyo xabad joojinta halka dhinac ahayd ciidamada t b l f ayaa khamiistii si buuxda ula wareegay magaalo ku taala gobolka amxaarada taasina waxa ay walwalka ku sii kordhisay dowladda iyo amxaarada madaxa amniga ee gobolka amxaarada ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inay xilligan ay tahay wakhtigii ay dadka amxaaradu burburin lahaayeen kooxda t b l f isagoo inta hadalkiisa raaciyey in qof weliba oo ku nool gobolka amxaarada laga rabo inuu ka qayb galo difaaca cidda rasmiga ah ee ku dagaalamaysa etoobiya waa qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega waxaana muuqanaysa in meesha ay ka baxday awooddii dowladda dhexe abiye axmed ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ismaamulada taageersan dowladdiisa ka qorayay ciidamo lagu difaaco gobolka amxaarada dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegaya sababta tigreega ay xoogga u saareen gobollada amxaarada iyo canfarta ay tahay sidii ay u waxyeelayn lahaayeen dhaqaalaha soo gala dowladda iyo inay meesha ka saaraan ganacsiga u dhexeeya etoobiya iyo jabuuti amxaarada iyo tigreega ayaa sagaashamiyadii waxaa dhex marayay dagaallo la xiriira dhul ay isku haystaan labada dhinac waxaana tigreegu ay haatan la wareegeen dhulkii uu muranka ka taagnaa iyagoo sheegay in haddii loo baahdana suurtagal ay tahay inay u dhaqaaqaan adis ababa sagaal bilood ka hor gobolka tigreega waxa uu ahaa furumaha dagaalka laakiin hadda furumaha dagaalka waxa ay noqdeen gobollada amxaarada iyo canfarta taas oo muujinaysa in meesha ay ka baxeen ciidamadii dowladda etoobiya oo u babaacdhigi waayey jabhadda t b l f dhallinyaro badan oo horay dagaal aanan u gelin ayaa la tababaray oo iminka ku xaraysan xerooyin dhowr ah kuwaas oo dowladdu ay doonayso inay u daabusho furumaha dagaalka taasina dadka waxa ay ku macneeyeen in etoobiya ay cagta saartay waddadii dagaalada sukeeye maadaama dadka shacabka ah ay ka qayb galayaan dagaalada haddii sida muuqata dowladda etoobiya ay awooddeeda gaashaandhigga isugu geyso dagaalka ay kula jirto tigreega waxaa muuqan doona oo awood yeelan doona jabhadaha ka dagaalamaya gobollada oromada benishanguli iyo qaybo kale oo ka mid a etoobiya kuwaas oo hadda weeraro ku haya ciidamada dowladda halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan imaaradda islaamiga ah ee afghanistan oo isku fidinaysa waqooyiga waddankaas ayaa waxay la wareegtay magaalooyin muhiim ah saacadihii lasoo dhaafay dagaalo aad u xoogan ayaa waxa ay ka dhaceen waqooyiga waddanka afghanistan halkaa oo ay ku dagaalameen ciidamada imaaradda islaamiga ah iyo kuwa xukuumadda kaabuul oo garab ka helaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka rosjan iyo gobollo kale oo ku yaala waqooyiga waddanka afghanistan ayay ka soconayaan dagaalada ugu culus waxaana ciidamada imaaradda islaamiga ah ay dhigayaan wacdaro adag iyaga oo ku sisiqaya dhul hor leh oo aanay horay imaaradda u gaareen magaalada sarnaj ee caasimada gobolka naymarus oo dhaca waqooyiga waddanka afghanistan ayaa waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada mujaahidiinta kadib dagaalo muddo socday oo magaalada ku dhex maray ciidamada imaaradda islaamiga ah iyo kuwa xukuumadda kaabuul xaruntii maamulka iyo saldhiggii booliiska iyo dhammaan xarumihii ay ku shaqaynayeen maamulka xukuumadda kaabuul ayaa waxaa laga tagay calanka tawxiidka waxaana magaalada si firxada uga baxay saraakiisha iyo ciidamada xukuumadda kaabuul warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageynta